ilaaha mahadsan subxaanahu wa tacaalaana waafajiyana u shaqayna dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteenna sidaa arkaysaanba waxaan taagannahay isku hestii kilomitr for waxaa isku yimi ciidamo gadoodsan oo ku libhisan diriiska ciidanka xoogga dalka markii aan hawshaas iskooxirkii bulshadii iyo gaadiidkii ay joojiyeen waxaa ku soo dhaqaa ciidamada amniga oo isugu jira boliiska iyo nabad sugidda marka insha allahu tacaala waxaana ku guulaysan aan la hadalno oo si nabadgelyaha u furno waddadii waxay tabaye- tabanayeenna aan idhaahno mas-uuliyiintiinna iyo dadkeeda xukuma dib ugu laabta waad arkaysaan waddadii waa furan tahay shaqadii waa shaqaynaysaa annagana waxaa mas-uul naga saaray iyo amniga iyo nabad ku noolaanshaha iyo ku shaqaysiga dadka shacabka ah waana furnay shaqadiina way socotaa saxaafaddu way mahadsan